dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada london kusoo diyaariyey waryaheena cabdixaafid cawal ismaaciil
wasiirka arrimaha dibadda ee qadar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan altani ayaa arbacadii toddobaadkan sheegay inaanay suurtagal ahayn inay dowladdiisu cilaaqaad rasmi ah la yeelato israa'iil altani ayaa sheegay in dooxa sii waday xidhiidh ay la lahayd tel aviv markii ay jirtay rajada ah in nabad lagu xalliyay qadiyadda falastiin laakiin ay rajadaasi dalkiisa ka luntay kadib markii ay dagaaladu ka dhaceen labada kun iyo sideed iyo sagaalkii gacanka qasa waxa uu intaasi raaciyey inay qatar ay sii wado isla shaqaynta dadka falastiiniyiinta ah laakiin buu yidhi ay adag tahay inay qayb ka noqdaan heshiiska loogu yaray abraham accords iyo inta ay maqan tahay in xalka falastiin iyo israa'iil lagu dhameeyay nidaamkii ahaa laba dowladood barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu ku eegaynaa saameynta hadalkani uu ku yeelanayo dadaalka ay israa'iil ugu jirto inay xidhiidho rasmi ah oo diblomaasiyadeed la yeerato dhammaanba wadamada bariga dhexe iyo islaamkaba iyo kaalinta ay qatar ka gashay siiqada siyaasadda caalamka toddobaadkan ayay ahayd markii uu madaxweyne joe biden sheegay inuu qatar u qoondeeyey saaxiib weyn oo aan ku jirin xulifada neeto oo maraykanku yeeshay iyadoo dhinaca kale uu maraykanku doonayo taageero dhinaca tamarta ah haddii ruushku uu gaaska ka gooyo yurub qatar waxa ay noqotay hormuudka siyaasadda madaxweyne joe biden ee bariga dhexe iyada oo ay sacuudiga iyo imaaraadka ay maamulka maraykanka waxyaabo badan isku maandaafsiisan yihiin sida dagaalka yeman xidhiirka shiinaha iyo dalalkaasi iyo weliba dalkiisa xafi jamaal khashooqi saameyn intee leeg ayuu haddaba hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ku yeelanayaa dadaalka weyn ee ay israa'iil ula jirto in ay xidhiir diblomaasiyadeed la yeelato dalalkaasi su-aashan ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsigni ee dalka finland hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qatar maxamed bin cabdiraxmaan altani oo uu shirkii madasha amniga adduunka uu kaga sheegay ee magaalada dooxa ka dhacayay wiigan ee uu ku taageeray shacabka falastiin wuxuu yidhi wax heshiisa dhexi mari maayo israa'iil iyo carab mana aqoonsani buu yidhi abraham agreement ama abraham according wuxuuna yidhi mataqaanaa waa in israa'iil ay aqoonsataa dhulka ay falastiin ka haysato ama dhulka ay carab ka haysato marka arrintan waxaad moodaa in dowladda qatar ee bayaankeeda cad yahay aanayna kusoo biiri doonin heshiiska abraham oo hadda ay suudaan iyo baxreyn iyo imaaraadka ay ku jiraan fikirka wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan altani uu qabana inay dalalka sacuudigu la qabaan iyo dalalka masar ma cadda inkastoo ay dalal badan carbeed sida jordan iyo masar iyo imaaraadku ay hadda xiriir fiican la leeyihiin iyo baxreyn dalka israa'iil dowladda qatar waxa ay maraykanka ka taageertay daadgurayntii kumanaanka kun ee qof ee laga saaray afghanistan markii ay taalibaan qabsatay dhinaca kale qatar waxa ay ka shaqaysay wadahadaladii maraykanka iyo taalibaan isniintii aynu soo dhaafnay ee toddobaadkana qatar waxa ay saxeixday maraykanka heshiis gaaraya afartan milyan oo dollar oo ay diyaarado kaga iibsanaysa shirkadda boyn ee dalkaasi laga leeyahay maxaa haddaba u sahlay qatar inay dowladaha khaliijka kaga hormarto siiqadda siyaasadda beesha caalamka gaar ahaana wadamada reer galbeedka waa kan mar kale maxamed caalim dalka qatar inuu ka dhex muuqdo dalalka khaliijka iyo jaamacadda carabta anu wax badan baan ka akhriyay gaar ahaan xagga constitutionkooda xukumad awood badan bay leeyihiin amiirku xukuumadda iyo baarlamaanka gacanta laba soo galo musuq maasuq aad bay ula dagaalamaan jaamacado badan oo caalami ah ayaa baraanjo ka furtay dalka qatar lacagtii shidaalka ka helaan waxay geliyaan sheerar badan bay geliyaan oo si ay uga sii faa'iidaan oo maalgelin badan bay ku samaystaan ama aasiyada waqooyi ama latin america diyaaradooda qatar airline adduunka o dhan bay tagtaa cayaartooy badan bay soo gataan oo kubadda koleyga kubadda volleyboolka kubadda cagta dekeday dhisaan airbornay dhisaan qatar airways bay sameeyeen heshiisyada caalamiga ayay ka qayb galaan saldhiga u weyn ee ciidamada maraykanka uu ku leeyahay bariga dhexe ayaa qatar ku yaala marka qatar dowladnimadii way kobcaysaa oo tartan bay wadaa dhinac walba ah taas baa keenaysa inay ka dhex muuqato jaamacadda carabta ee dalalka khaliijka didmada dooxa ee ku aadan inay xidhiir rasmi ah la yeelato israa'iil ayaa tilmaamaysa sida qatar isugu muujinayso isku dheelitirka booskeeda oo ah xullifo maraykanku isku hadleyn karo iyo inay tahay dal qani ah oo markuu doono u madax bannaan siyaasadiisa arrimaha dibadda iyada oo qaar ka mid a madaxda washington iyo badiba caasimadaha wadamada reer galbeedku ay door bidaan in siyaasada arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka badankooda ay iyaga ku xidhnaato intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa isku soo dabariday oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan dhammaantiin